asalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaat aad iyo aad baan walaalayaal idin salaamayaa kusoo dhowow saisongeeni podcast strategy episodegii lixaad baynu soconnaa qaybtii ugu horeysay barty one ehe sidee lacag looga sameeyaa podcastka markuu yahay product markuu yahay waxaad aad iibinaysid sidee baa lacag looga sameynayaa waayahay episodegii hore waxaynu ku eegnay businesska serverada oo runtii ahaa episode aada iyo aada u adag marka waxaan rajeynayaa inaad si fiican aad u fahanteen episode gani waxa weeyaan episode muhiima sidee lacag looga sameeyaa podcastka walaalaya inaan microfon iska soo iibso iska hadalo dadaa ku dhageystaan maaha dunidu marka waa inaanu eegnaa sidee baan uga faa-iideysanaynaa podcastkeena muxuu noo tarayaa sidee baanu isticmaalnaa podcastka runtii waayahay waan garanayaana in dad ay sugayeen episodkan marka waxaan idin leeyahay dee waxaa idiinsoo diyaariyey de episode waxaan kule sidaasi aad ugu dhegi doontaan waayahay marka ugu horeysa horta podcastka markuu product yahay marka isaga caadi ahaantiisa asalkiisaba marka isaga aada iibinaysid sidee baad u iibinaysaa inaan haddii aana service kale aad iibinayn haddii aad product kale aad iibinayn haddii waxyaalo kale aad iibinayn oo isaga aad rabtid inaad dee uu noqdo shaqadaadii koowaad sidee baad sameynaysaa horta marka ugu horeysa wuxuu baahanahay dee waad garanaysaan hooy waa website buu baahanahay marka website aad u samaysid maxaad sameynaysaa dadka waa inaad u sheegtid waxaan sameynayaa intii hore dee waxa waxay ahayd intii maxaanku irahdayey aan ku bilaaway podcastka ka bacdi waxaan sameynayaa abonmo amba subscription waxaa la yidhaahdo oo bil walba dadku ay bixinayaan podcastkaaga marka sidee bay u imanaysaa in dadku ay bixiyaan podcastkaaga marka ugu horeysa waa inade dad badan ay ku dhageystaan maanta haddii labayo toban qof oo subscriber baa igu jira haddii aan ka yaraado beri waxaan ka dhigayaa haddii aan ka yaraado beri waxaan ka dhigayaa subscription oo bishi intaasaad bixinaysid ee waa iga kala dareerayaan marka waa inaad aada eegtid inta qof ee kugu xidhan podcastkaaga ku xidhan iyo inta yeeli karaysa maxaanku rahdaye inay subscription ay qaataan oo maxaanku rahdaa ee la socdaan bil walba iyagu wax u gaara uunde intay ay la socdaan podcastkaaga markaad siday ay u jecelyihiin podcastkaaga iyo siday kuula kuula socdaan ayay de markaa ay ku bixinayaan bil walba sidee dib sheekada iyo waxaasoo dhan ay ula socdaan iyaga wax u gaara okay miyay noqon karaysaa only subscription maya waxay noqon karaysaa in bonusyo aada iibisid haddii podcastkaaga inta kale aadiyo oo free aada uga dhigtid laakiin website markaaad samaysid oo websitekaasi aada ku duubtid episodyo la iraahdo bonus oo halkaasi ay uga helayaan waxyaalo u gaara oo kuwa kale ay helin nacam dhageystayaasha kale ay heleen intaa unbay ku helayaan haddii matalan maanta waxaad ka hadashay arinamba sheeko oo maxaanku irahdaye dee caadi baad u hadlayso laakiin inta ugu fiican iyo inta ugu cajiibsan iyo waxa fikrado cajiiba iyo waxaa ugu fiicfiican aad iga dhigtid bonus aad ka tiraadid dee anigu waxyaalo kalena waa idii hayaa laakiin waxaan ka dhigayaa bonus haddii aad doonaysin inaad dhegaysataan website-ka dadadadadaga halkaasi waxaad ka dhegaysan doontaan bonuska markaa website-ka markay tagaan bonuska iibsan karayaan taasna waa cajiib wayna socotaa taasina runtii ka fiican subscriptionka bil walba laakiin dee qof walbaba wax u gaara aniguna waan iibinayaa bonuusyadayda walaalayaal san si maaha marka bonuskii dadku marka ay dhageystaan oo ay helaan faahfaahino dheeraadanba waxyaala dee ka fiican episodekii amba compliment uga noqonaya wixii aada uga hadlaysay podcastka inta caadiga taasna bonuskuna way fiican tahay waxaa kaloo jira inay la qaadan karayo laakiin taas saddexaad waxa weyaan waxa marka aada iyo aada nacam wuxuu concurrence u leeyahay nacam amba uu leeyahay wax badan oo dadku ay hore in loo dhagaysto ay noqon karaysaa waxyaalada aad doonaysidna hore aada u samaysayd sida dadka businessyada iyo dadka fikradaha iyo motivationada iyo waxaasoo kale sameeya waxay sameyn karayaan avant premier amba hordhaca waxa la yidhaahdo ay dadkuna waxay iibsan karayaan hordhaca mas ogasid inuu qofkaasi episodekii uu sameeyo oo uu serverka soo dhigo website-kaa tegaysaa hordhac waxaa lagu oranayaa shanta waxa ugu muhiimsanee iminka busineska lagu sameysan karo hordhac buu qofkii iibsanayaa amba saddexda waxay ugu muhiimsan maanta waxaad iibsanaysaa hordhaca si aad hore adu amba aada aad u jeceshahay podcastkaasi amba aad hore fikradaha aada u qaadatid taasna way jirtaa halkaa wax runtii siyaabo kala duwan baa loo iibin karayaa podcastka waxaa kaloo jirayna xayeysiis hadday dad badan kugu xidhan yihiin dee xayeysiis baad samayn karaysaa sidii plongii episodekii aan idinka hadlay episodekii labaad ee saisonka plon markaad u samaysay podcastkaagii laba kaas amba saddex kaas markaaad samaysid saddexdaa kaasba aad xayeysiis serverkaagu uu dhigi karo taasina waa cajiib adigoo bonuskadii ku iibinaya adigoo iibinaya podcastkaagii adigoo iibinaya saisonyadaadii adigoo haddana xayeysiis bonus lagaaga dhigo waa wax runtii si fiicana xayeysiiskaasi amba amba sponsor waa maxay sponsorku sponsorku waxa weeyaan qof aad mar walba markaad aad dadka aad salaantid salaanta kabacdi podcastkaaga aad tiraahdin anay sponsorka episodegani waxa weeyaan hebel hebel amba warshada hebel hebel oo podcastkan sponsor u ah markaa sponsorku lacag buu ku siin karayaa bil walba markaa aad episodadaada marka salaanta kabacdi markaaba aad magaca sponsorkaaga aad siisid waxaad yeelan karaysaa sponsor mid qura laba saddex afar warshado adigaa u yeedhanaya warshadaha ood ka oranaysaa maad sponsor baan u baahanahay waxay ka dhigan tahay salaan walba kabacdi kabacdeed waxa aan idinka nacamde waxaan idinka hadlayaa warshadiina amba magaciinaan sheegaya amba productadiinaan sheegaya oo xayeysiis yaroo minut amba laba minut soconaysa aan kaga hadlayo taasina waa cajiib runtii haddaad warshado aad garanaysaan dee hareerihiina amba dee soomaaliyeed amba kuwaad kuwaad rabtaanba intaad la hadashaan aad tiraahdiin sponsor ka noqo podcastkayga waxaan ka hadlayaa maxaan ku iraadaa waxyaaladaan ka hadlo waxa weeyaan anigu dee podcastka amba waxyaala saas oo kale amba dee aad ka adashid familiga amba dee aad ka adashid sport amba dee aad ka adashid filimada sponsorku wuxuu u baahanahay inaad dee runtii si fiican aad uga hadashid podcastkaaga sababta uu iman doonaa uu dhageysan doonaa podcastkaaga hadday meeshu tahay dee wax iska waalan runtii oo ereyo iyo waxaa la ilaaliyaa dee waxaa lagu hadlayo inaan qofna ma rabo inuu businesskiisa amba warshadiisa amba magaciisa uu dhigo meel dee iska yaraa maxaan ku irahdaa yaa marka waa inaad ilaalisid waxaad ku hadlaysid podcastkaaga uu noqdo podcast dee dee dadku dhageysan karayaan xitaa caruurba dhageysan karto marka taasina aad aad bay u fududeynaysaa podcastkaagu inuu sponsor helo marka haddii dee sponsora halkan ay joogaan oo ay dhegeysanayaan sponsor ka noqda podcastkayga simaney hadalo waaweyn ma iraahdo marka n maxaanku irahdaye ancam wax dee weyn waxyaalo maxaanku irahda sonsor iyo waxaa geli karaya maaha nacam saas aad ku heli karaysaa sponsor waa dadka waad lahad waa u tegi karaysaa nacam magaaladaada bay noqon karaysaa waxay noqon karaysaa xitaa magaalo waxaa jira podcastyo magaalada loogu talagalay magaalada sponsor badan baad ka heli karaysaa xayeysiis badan baad ka heli karaysaa nacam runtii podcastku wuu badanahay badanahay aada iyo aad sida loo isticmaali karo magaaladaad waaday dee weyn tahay maad aragtay podcast baad u sameyn kartaa maaleesh maxaa wax diidaya ma jirto oo weliba dee markay dad ay ku dhageystaanna aad tiraahdid anay sponsor baan u baahanahay iyo xayeysiis baan kuu sameyn doonaa iyo staak wax walbaba waa communication walaalayaal wax walbaba waa waa inaad adigu aada u dhaqaaqdid maad aragtay inaad soo jiidatid sponsorada inaad tusaale aad siisid maalin maalin waa dhici kartaa inaad episode tusaale aad siisid aad tirahdid waataa maanta waxaa idiin xayeysiinayaa amba sponsorkaygan ka hadlaya dhag dhag dhag nacam wax walba saasaad ku heli karaysa marka seesonyadana waad iibin karaysaa seesongan matalan marka ay dhammaato waxaan ka sameyn doonaa maxaan ku irahdaayey ebook amba audio book amba waan iibin siday doontabaa u dhacdo saddexdaa mid laakiin nacam waxay kutusayaa siyaabo kala duwana loo isticmaali karo amba ebook aan ka sameeyo oo amazon aan ku iibiyo ama audio book aan ka sameeyo oo audible aan ku iibiyo ama maxaan ku irahdaayey amba aan iibiyo caadi ahaantiiba inaan website-ka ayaan ku iibin website-ka somali podcast com ayaan ku iibin karayaa saisongan oo wada xidhxidhan oo waxaan ku leeyahay gift logu lagu duuduubay maad aragtay warqadda kaadooga lagu duuduubay ayaan markaa dhigayaa website-ka waxaan oranayaa waatan saisongii oo ku saabsaneyd podcastka oo qura halkan ku bilow dhinacana lagu bilaawaa dhag waa intaana iska bixi halkaasna waa lagu iibsan karayaa serverkana waaba ka baabiinayaaba ka waran marka waa cajiib saddexdan nooc baad u isticmaali karaysaa saisonadu saisonadu waa wax aad iyo aad u muhiima oo caawinaya een, mustaqbalka podcastkaaga marka kow waxaad ka dhigaysaa ebook inaad wixii aad laheed aad qortid oo weliba dee podcastkaagu hadduu luuqad kale uu ku jiro waaba lagu fududeynayaa sababtoo waxaa jira waxyaalo badan oo een, luuqadii aad ku hadashay ka dhigaya een, dee qowala oo lo- oo la qoray maad aragtay laakiin af soomaaligu way adag tahay inkastoo meel walba aan ka doondoonay waa transcription baa la ihahdaa waxa weyaan codkaaga ayaa laga dhigayaa qoraa marka soomaaliya haddaad hesheen maxaan ku irahdaa software maxaan ku irahdaa ee codkii soomaaliga qoraa ee na faransiisa ka dhigaya iyo ha ii sheega runtii way adag tahay marka haddii aad faransiisa aan ku hadlo oo een, transcription aan sameeyo taasi meel walba waan ka helaya haddaad af ingiriisi aad ku hadashid oo transcription aad ku sameysid podcastkaaga way si fudud weeyaan marka runtii waxyaalo siyaabo kala duwan baad u isticmaali karaysaa codka iyo een, qoraaga markaad qoraysid een, podcastkaaga marka amba la qoro amba audiobook aad ka dhigtid oo episodyada seasonkaaga oo dhan intaad muusikada aad ka jirjirtid aad isku wada keentid sida audacity aadii ku tusay een, ah, audacityna isticmaala marka eh, intaad isku soo wada dhadhajisid oo maxaan ku rahdaye muusikada aad ka joojisay intaad isku soo wada dhadhajisid audiobook aad ka dhigtid audible aad u dirtid audiblena laga dhagaysto oo markaa een, s- een, podcastkaagana aad tiraahdid walaalayaal een, saisongii dhammaatay waatan iyadoo audiobooka ayay taallaa halkaasi baad ka dhagaysan kartaan iyo dadka aan ku dhagaysan markii hore ee kugu cusub inay halkaasi ay ka heli karayaan een, bilowga podcastka sidee loo bilaabaa matalan oo halkaasi ay ka heli karayaan audible taasina dee waa ay fiican tahay haddii kale dee saisonkaad iibin karaysaa saddexdaa noocba waa loo isticmaali karayaa podcastka een, saisonyada so cajiib maaha runtii waa wax badan badan siyaabo kala duwan oo kala fara badan ayaa loo isticmaali karayaa loo iibin karayaa podcastka marka haddii aan idiin sheego website u sameeya podcastkiina waa project buuxa sidaad ii sheegayba noocyada kala duwan ee loo iibin karayo waxyaalo aada u yar yar yar oo sidaa podcastka loo isticmaali karayo way yaryihiin markaa ka faa-iideysta een, website u sameeya saisonyada isticmaala paid subscription waa idii sheegay waa qofka een, iib ii- een, maxaan ku raha bil walba in bixinaya si uu u dhagaysto een, eh, podcastkaaga waa marka ay dadka ay ka baxaan applicationka ay ku dhagaystaan bonisyadaad iibin karaysaa hordhac hordhaca waad iibin karaysaa si hore ay dadku uga helaan waxyaalada aad sameysid xayeysiis baad duldhigi karaysaa sponsor baad soo qaadin karaysaa waxaasoo dhan waad isticmaali kartaan haddii aad faahfaahino u baahan tihiin ila soo xidhiidha waa idinka caawin karaya dhinaca website-ka sababtoo dhinaca website-kan markii hore aan ka imid oo aan kusoo dhexdhacay podcastka markaa een, dhinaca websiteda haddii aad u baahan tahay haddii aad u baahan tihiin inaad u sameysaan website podcastkiina oo waxaan oo dhan aad ku tali jirtaan ila soo xidhiira mid fiican oo cajiibaan idiin sameyn doonaa insha allah hadduu alla ka dhigo waayahay huu. wallaahi wabilaahi haadha codkaygiiba wuxuu noqday cajiib walaalayaal marka een, eh, fikirkaaga ka dhiibo episo- episodekan eh, sidee lacag looga sameeyaa qaybta ugu horeysa markuu een, podcastku yahay product marka uu yahay wixii aad iibinaysay een, next episode hadduu alla ka dhigo waxaynu eegaynaa sidee lacag looga sameeyaa podcastka markaanad een, podcastka isaga asal ahaantiiba isaga aad iibinaynin laakiin aad u isticmaalisid canal sababtoo ah waxaad iibisaa creemo waxaad iibisaa service waxaad iibisaa formation waxaad iibisaa garamo wa- waxaad iibisaa funaanad nacam servisyada oo dhan markuu podcastkaagu uu u yahay kanaal amba wado aad u maraysid si waxyaaladaada kale aad u iibisid ee isagu unu ahayn wixii aad iibinaysay sidee loo isticmaali karaa taasina sidaa unbay u badan tahay walaalayaal waa cajiib waa idiin sheegay pro- podcastku waa project buuxa oo siyaabo kala duwan oo waaweyn loo siyaabo kala duwan oo badan loo isticmaali karayo markaad episodekaasaanu gelaynaa wuxuu noqonayaa episodekeenii hadduu alla ka dhigo een, toddobaad marka dee la socda baa idile haddii aad ka cusub tahay podcastkan dee subscribe garayso haddii aad rabtidna dadka kale aa la sheergaraysid asxaabta ehelada faamiliga jaarka cidaad doontid aniguna waxba kama qabo waxaan rajeynayaa inaad seasonkan aad ka faa-ideen aad iyo aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat